waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan halkan isugu dhimaadno reer london iyo inta kale ee qurbajoogta halkaan joogtaba xaqiiqahaan cabdiweli baa sheegay madaxweyne cabdiweli socodkeegu wuxuu ahaa waan rabaa hal inaan uga mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee qurbajoogta sidii ay uga qayb qaateen abaarihii dhacay soomaaliya maanta waxaan is leeyahay gacanta ugu weyn iyo mahadcelinta ugu weyn bacdallaahi dadka qurbajoogta iskala laakiin hal baan rabaa inaan idinku daro waddankan cidno uma maqna ceello uma qodna haddii laxajeclo badan laydinka leeyahay dowlad kastoo dagaal sukeeya ka dhaco intaa in lagama qaadato caalamka waxaan isleeyahay tijaabaan ku jirraa malaha soomaaliya waxaa la rabaa in laynagu tijaabiyo inta dowlad la-aan la noolaan karayo laakiin waxaa la rabaa inaan inagu noqonno kuwa garta waxay u socdaan waxaan rabaa inaan idiin sheego qoladiinna qurbajoogta awal reeraha biilka u soo diri jirteen hadda biilashiina waxaa laydinku xanimo waxaa layidhi xaggee u diraysaa mashabaadbaa u diraysaa intaa ka badan ma diri karaysa ilmaha aad dhashayna wuxuu ku odhanayaa aabbo aabbahaagaan leeda waxbaan u dirayaa adiga maxaad beeshan ku gelaysaa haddaad hadda u dirto waxaad u baahantiin idinkii carruurtu inaad noqotaan halka kalaan idinku daraya waxay tahay wanaag qurbajoog buu ku hadhay qabiilkuna weliyou ku dambeeya gudaha markii la joogo dadku hadda way ka soo gaaraan laakiin weli waxoogaa xiisaha idinku jira waxaan odhan lahaa annagu waxaan hadda u nimid waxay ahayd inaan idiin muujinno midnimo inaan idiin muujinno waxaan u soconno waxay tahay macno badan iima samaynayso shir london lagu qabtay iyo ku baariis lagu qabtay iyo mid istanbuul lagu qabtay waxaa macno samaynaya annaga waxaan la nimaadno madaxda soomaaliyeedna waxba uma aha in marba bannaanka meelay tagaan laakiin waxaanama annagoo isku duuban inaan wax qabsanno wax dhawan aan la nimaadno annagu mid baan nahay waxaan doonaynaa in sistamkaas iyo madaxweynaha aan dooranno iyo qaabku nagu hogaamiyo inay hoggaaminteenu noqoto waxaa laga hadlaa waxaa laga hadlaa hadda stadiyo iyo madaxweyneyaal fara badan iyo ama shaksiyan waxaanahay dadkaan rumaysnayn federaalismka waxaa la yidhi waxaayar u kaadiya inkastoo hadal fiicanuun ahayn waxaa la yidhi nin dameer gadaashii ka dega danbuu mooday inaan hadda istaydyo samayno ujeeddadaan ka leedahay waxay tahay bal inaan meel meel isugu soo ururo kadibna aan hal meel isugu nimaadno maaha in la qaybsamayo maaha in la kala tegayo maaha inaan dana gaara ka leenahay maaha inaannu ku qanacsannahay inaan madaxweyneyaal sheeganna fara badan oo soomaaliya waan ka gudbi doonnaa laakiin idinkuna ka shaqeeya waad mahadsan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs com au xariijin soomaali